bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay qabyaaladda qabyaaladdu waa maxay maxay ahayd islaamka ka hor islaamku sidee buu u daaweeyey dhibaatada ay nagu haysaa maxay tahay iyo waa maxay raadadka xun ee ay ku leedahay mujtamaceenna mawduucaasi oo faahfaahsan waxaa inoo soo jeedinayaa sheekh maxamed cali jaamac
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع أن شعل ولا لي العاوة إن أن كيد هذا وحي لهين كرسيو وحوي موقف الإسلام من العصبية الجاهلية وهلك إسلام كتاقية هي عصبية جاهلية أما قبيالة جاهلية كبصا halka islaamku uu ka taagan yahay waxaynu isweydiinaynaa sidee bay ahayd casabiyadda iyo qabyaaladdu islaamka ka hor sidee ayuu islaamku u daweeyey ee uga saaray casabiyadda iyo qabyaaladda ay ku jireen muuqaalada xun ee ay qabyaaladdu inagu leedahay baynu iyadana wax kamida ka hadli doonaa dawada aynu ka qaadanayno amaba aynu kaga dawoobayno qabyaaladda ayaan iyadana waxoogay ka tilmaami doonaa alcasabiya haddii aynu qeexno waxaynu odhan karnaa waxa weeye baaq loogu baaqo dadka in loo hiiliyo qolada ama qabiilada baaqa noocaasee loogu baaqayo in la isugu hiiliyo qolo iyo qabiilo ayaa la yidhaahdaa casabiya alcasabi ama alqabali waxa uu noqonayaa qofka ugu hiilinaya ee ugu gargaaraya tolkii iyo qoomkiisa qabyaalad kaasaa casabi ama qabali la yidhaahdaa xadiidka abu daawuud uu soo saarayana waasilat bnulasqac ninka la yidhaahbaa weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam muxuu yahay casabiga ama qabaligu markaasuu sidaa ku tilmaamay nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu yahay qofka ugu hiilinayo tolkii dulmiga iyo xaqdarrada ayaa la yidhahdaa casabi ama qabali haddii aynu isweydiinno qabyaaladdu sidee bay ahayd islaamka ka hor waxaynu leenahay qabyaaladda ama casabiyaddu oo macnaheedu yahay in loo hiiliyo qabiilada iyo qoladaada wa ama ha gardaraato ama ha laga gardaraabe waxay ahayd midda caan ku ah oo ku faafsan jasiiraddii carbeed islaamka ka hor ilaa xad ayay qofka gaadhsiinaysay inuu caqligiisa lumiyuu ka tago inuu daba socdo uun hadba qabiilada iyo qolada uu ka tirsan yahay hawadooda iyo rabitaankoodu sida uu yahay mid ka mida baa gabay ku cabirayo oo wuxuu lahaa wamaa ana ilaa min khusayata in hawata hawaytu wa in tarsud khusayatu arsudu anigu ma ihi ilaa reer khusaye ayuunbaan ka tirsanahay oo nahay qoladaasi hadday luntana anigu qoladaasunbaan la lumayaa hadday qoladaasi hanuuntana anigu qoladaasunbaan la hanuunayaa bimacnaa aniga waxay igu soo hagaagtaa un reerkaa janno iyo naar halkuu gala unbaan la gelayaa wanaag iyo foolxumo wuxuu wada ayuunbaan la wadayaa aniga qoladaa reer qusayown igu ogaada buu yidhi waxaa agtooda ceeb ku ahayd inaanu qofku u hiilin qofka kale ay qaraabada yihiin wa kaana min alcaari cindahum agtooda waxaa ceeb ku ahayd an laa yansura alqariibu qariibahu inaanu u hiilin qofku qofka ay qolada yihiin ceeb ayaa agtooda ku ahayd walow xataa habay isku khilaafsanaadaan xagga caqiidada iyo wuxuu rumaysan yahay ay isku khilaafsanaadaane in aanu u hiilinin waxay u arkayeen ceeb ama ha gebsanaado ama ha asiibo ama cadaalad iyo wanaag ha samaynayo ama dulmi ha samaynayo bimacnaa ninka ceeb ayaa soo gaadhaysay haddii uu ka fadhiisto iyadoo ninkii ay isku qolada ahaayeen ay cid kale ishayaan ama in adeerkii cid kale hadday ishayaan hadduu u hili waayo dhinaca kaga qaban waayo qof ceebooday oo ceebi soo gaadhay ayay u arkayeen sidaa daraaddeed ayaa maselkii macruufka ahaa ay lahaayeen aha unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalka ama qofka ay isku qolada tihiin u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay mar walba way aad garab taagnaataa wy hadduu gardaran yahay adiguna la wad haddii laga gardaran yahayna dee cidda ka gardaran kala horjeeso hadduu gardaran yahayna ku raaco dee gardaraasun la wad waynu tilmaami doonaa bal masalka ay lahaayeen nebi maxamed sala allahu alay wasalam siduu u bedelay uu dooriyey run ahaantiina la yaab may lahayn oo qofku nabadgelyo amni iyo istiqraar iyo sugnaansho dee wuxuu ku helayay un qabiilada dhexdeeda waayo waxay ahayd iska isku xidhka keliya ee bulshadaa ka dhex jiray ahayd albiyatu alijtimaaciya alwaxiida almuctabara ayay ahayd dhul saxaro ah oo aan nadaam ka jirin oo aan cadaaladi ka jirin waxay ahayd ta nabadgelyada u ilaalinaysa ayay ahayd waxa lagu noolaanaa wuxuu ahaa dulmi iyo dhac buu ahaa wakhtigaa oo mid ka mida isaguna cabirayo wuxuu lahaa wa axyaanan calaa bakrin akhiinaa in lam najid ilaa akhaana haddaanu cid kala weyno ilan bahashan qabyaaladda waxaa lagu tilmaamaa sida basasha inay tahay basasha halba qob marka la qaado mid kale unbaa soo baxaa ilaa inta ay tii ugu hoosaysa laga gaadhayo haddaanu cid kale iyo qolo kaleoo naga fog weyno qoladan kale nagu xigtumaanu ku ciirnaayo waxay ayaanu ka soo dareerinaa bay idhaheen wa axyaanan calaa bakri akhiina in lam najid ilaa akhaana mid kale oo ka midi wuxuu lahaa man lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadam waman laa yadlim innaasa yudlamuun qofka darkiisa ku difaaci waayo ceelkiisa waa laga dumin doonaa kii isagu dadka dulmin waaye doonan waayana isaga ayaa la dulmin oo lasoo doonan markaa si aan lagu soo doonanin waa inaad adigu markaa doonatahay oo baxdulmidaa yacni dhaqanka yaallay aljaziira alcarabiya oo nebi maxamed laga soo saaray noocaas ayuu ahaa qabyaaladaasaa la isugu hiilin jiray boobkaa iyo dhacaasaa la isugu hiilin jiray waxay ahayd isku xidhka keliya ee bay-ada iyo bulshadaa ka jiray dhexdooda qabyaaladaas ayay ahayd iyadoo xaaladdu noocaas ay tahay ayaa islaamnimadu timi bal aan eegna islaamku haddaba sida uu qabyaaladda meesha uga saaray ee uu islaamnimadii u dhisay ugu horayn waxaynu isweydiinaynaa ilaahay ayaa inaga dhigay qabaa'ilkan iyo qolooyinkan ilaahay baa inaga dhigay hal qof oo door ama awood ku lihi ma jiro halka uu ka dhalanayo iyo cidda uu noqonayo qof door ku lihi ma jiro haddaba waxay isweydiin leh ilaahii sidaa inoo abuuray aabbe iyo hooye inaga dheliyey aabbaheen aabbe kale ka sii dheliyey isagana mid kale ka sii dheliyey muxuu ugu talagalay sidaa markuu inaga dhigayey muxuu ugu talagalay wuxuu ugu talagalay in laysku aqoonsado ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yihi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ina allaha caliimun khabiir ilaahay waxa uu leeyahay dadow dad yahow baa ilaahay leeyahay annagu waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadi aadam iyo xaawo ayaynu ka nimid mid walibana lebi iyo dhadig dhexdood ayuu ka abuurmayaa waxaa ilaahay idhi wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila waxaan idinka yeelnay markii labkaa iyo dhadigaa laydinka abuuray intii ka dambaysay shucuub shacbiyo oo shacbi weyna iyo qabaa'il oo ka sii hooseeya ayaan ilaahay idinka dhignay buuli ilaahay wuxuu leeyahay maxaan idinka dhignay litacaarafuu inaad isku aqoonsataan inaad isku garataan ayaan idinka dhignay baa ilaahay yidhi wixii lagu kala sarraynayey ee lagu kala qiimo badnaanayeyna ilaahay wuxuu idhi inna akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku karaamada iyo maamuuska badan ee alla agtiisa waa ka idinku cabsida badan idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inaynu lab iyo dhadig keliya ka nimin aadam iyo xaawo inaynu ka nimin waxa qolooyinkan iyo sema laynooga dhigo inaynu isku aqoonsanno laakiin shayga keliya halkaa waa loo siman yahay oo labadaasaa laga wada yimid oo laguma kala sarreeye waxa lagu kala sarraynaya waxa weeye waa ilaahay cabsidiisa inna akramakum cinda allahi atqaakum ilaahayna mid wax walba ogoo khabiiraho xogogaala weeye ilaahay wuxuu inoogu caddaynaya walaalayaal aayaddan haayada iyo ujeeddada ilaahay ka leeyahay inuu ka yeelay dadka shucuub iyo qabaa'il waxa weeye inay is-aqoonsadaan oo ay isu gargaaraan ma aha inay murmaan oo ay isku laayaan oo isku gowracaan tacaarufkan iyo is-aqoonsigan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa in lagu garta nasabkii oo qofkan cidda dhashay iyo cidda sii dhashay iyo halkuu gelayo in lagu aqoonsado taana maxaa kusii xidhan waxaa kusii xidhan xuquuq fara badan waxaa ku xidhan dhaxalkii waxaa ku xidhan ilaalinta xuquuqdii qaraabadu ay lahayd waxaa ku xidhan xidhiidintii qaraabada ayaa ku xidhan nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam xadiid uu soo saarayo bayhaqi maalintii xajat alwidaac ayaga oo ay aalaaf muslimiintii ka mid aha ay joogto oo dhulka ilaahay halkii ugu qiimaha badnayd oo makaa la joogo oo xilli maalintii iyo xilligii ugu qiimaha badnaa la joogo ashhurulxurum lagu jiro ayaa khudbadiisii waxaa ka mid ahayd inuu idhi dadow rabbigiin mid weeye alaa hooyay buu ihi laa fadla licarabiyin calaa cajamiin walaa licajamiin calaa carabiy war hooyay baraaruga fadli iyo dheeraad kama laha mid carabi mid kaloo cajama mid cajamina mid caraba kama fadli badna mid casina mid madow kama fadli badna mid madowina mid cas kama fadli badna ilaa bitaqwa ilaahay cabsidiisa ayuunbaa lagu kala fadli bataa lagu kala maamuus bataa lagu kala sarreeya laakiin rabbina waa mid halka laga yimina waa mid keli ah ee waxa lagu kala sarraynayo ee ay tahay in loo kala dheereeya waa ilaahay cabsidiisa haddaba walaalayaal hadduu ilaahay sidaa inoogu talagalay inaynu isku aqoonsanno inu sidaa isugu xidhiidhinno miyay habboon tahay innagu inaynu si kale u dhigno mar haddaynaan innagu door ku lahayn inaynu ciddaa iyo qoladaa iyo aabbaha iyo awoogaa inaynu yeelano mar haddaynaan door ku lahayn isagu inaga dhaliyey waxaa lagama maarmaana siduu ugu talagalay ilahay inaynu u raacno oo inaynu isku aqoonsanno waayo mar labaad ilaahay waxa uu inoo diiday inaynu isugu kaalmayno waxa dembiga iyo collaysanka la yidhaahdo wuxuu ina faray sidaa didkeed oo inaynu isugu gargaarno waxa wanaagga la yidhaahdo iyo ilaahay cabsidiisa ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waataquu allaha ina allaha shadiid alciqaab ilaahay wuxuu yidhi haddaad tihiin markii uu soo xumaanta dadkiisuu kaalmaynaya uu ka soo warramay ilaahay wuxu uhi waxaa isugu kaalmaysaan waxa biriga ah waxa khayrka iyo wanaagga ismun jaamicun likulli khayr yacni khayr oo dhan magac kulmiyaa biriga la yidhahdaa waxa isugu kaalmaysaan isugu hiilisaan gacmaha isugu qabsataan waxa biriga iyo wanaagga wa taqwa iyo cabsida oo hadda looga jeedo ka tegidda wax alliyaaliyo wixii xumaa ee ilaahay aanu doonaynin ee aan wanaagsanayn ka tegiddeeda in laysugu kaalmeeyo waxa ilaahay uu diiday walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waxaa la yidhaha dembiga oo ah qowl iyo ficil wixii xumaaye qofku uu ku dambaabayey iyo collaysanka iyo xadgudubka dad kale lagu xadgudbayo ilaahay ha isugu hilinina baa ilaahay yidhi yacni wixii aan la isugu hiilinaynin ee xilligaa jiray iyo waxa la doonayo dadka in loo raro oo ay isugu hiiliyaan baa ilahay halkan isbarbardhigay adkaynuu adkaynayo ayaa ilaahay wuxuu farayaa in wanaagga iyo cabsida ilahay la isugu kaalmeeyo wuxuu diidayaa dembi iyo collaysan in la isugu kaalmeeyo bal u fiirsa waxa la dhahay alamru bishay nahyun can diddihi haddii shay lagu faro waxa ka soo hor jeeda waa lagu diiday oo marka la yidhi ilaahay u leeya biriga iyo wanaagga isugu kaalmeeya xumaan iyo dembi ha isugu kaalmayninana way tahay haddana adkaynuu ilaahay adkaynayo darteed ayaa haddana nahyigiina uu keenayo walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan baa ilaahay ilaahayna ka cabsada ilahay mid ciqaabkiisu daran yahay weeyaan bimacnaa taadiid iyo hanjabaad baa ku jirta oo haddii waxaa laydin faray aad samayn weydaan waxaa laydin diidayna ay isugu hilisaan oo isugu kaalmaysaan ilahay ciqaabkiisu midu daran yahay weyan o ilahay mid ciqaab doonada ka dhigan tahay macnaha marka la leeyahay isugu kaalmeeya wanaagga iyo cabsida waxa aynu ka dhanaansanayna ama aynu ka qaadanay qofku inuu gooni socod noqdo yidhahdo anigu keligay ayuun baan soconayaa maya waxaa la doonayaa ummaddu inay isku xidhnaato ummaddu wixii wanaagana inay wada qabato wixii xunna inay ka wada hadho ummad isku xidhan qof waliba aanubaa keligay soconayo keligii haagiyo xumaanta iska ilaalinaya wanaaggana samaynaya looma baahna waxaa la doonaya wanaaggana in la wada sameeyo o la wada qabto xumaantiina la iska wada reebaa la doonaya taasina waa mid midda kale islaamku waxa uu ka yeelay waxa ay mu'miniintu isugu hilinayaan ay isugu gargaarayaani inuu yahay shayga xaqaa wuxuu tilmaamay inay keligood yihiin kuwa isu xigsadaa ilaahay muxuu yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaa wayuicuuna wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allahu ina allaha casiizun xakiim ilaahay wuxuu yihi mu'miniinta kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey rag iyo dumarba bacduhum awliyaa bacd ilaahay wuxu uhi barhkood barhka kale ayay xigto u yihiin baa ilaahay ayagaa xigto isu ah ayaga ayaa gacal isu ah baa ilaahay mar hadday xigto iyo gacal isu yihiin maxay qabtaan maxay isu qabtaan ilaahay wuxu uhi ya'muruuna bilmacruuf iyagoo wada jira waxay faraan waxa wanaagsan waxa ay diidaan waxa xun ayay isu diidaan iyagu is cid walba u diidaan salaada rabbi ayay oogaan baa ilaahay yidhi zakada ayay bixiyaan oo dadkooda wax haysaa dadkooda aan waxba haysanin bay wax siiyaan salaada oo xidhiirkii ilaahay iyo qofkan u dhexeeyey ayay ogaan alle iyo rasuulkiisana waa ateecaan oo waa u hoggaansamaan ilaahay waxa uu leeyahay kuwa arrimahaa sameeyey ee wanaagga isfaray ee xumaanta isu diiday salaada oogay zakada bixiyey xidhiirkii ayaga iyo ilaahay iyo ayagiiyo khalqiga ka dhexeeya wanaajiyey alle iyo rasuulkiisana ateeca u hoggaansamay ulaa'ika sayarxamuhum allah kuwa ilaahay ayaa u naxariisan doona baa ilaahay ilahay naxariistiisa ayuu gelinaya ilaahay mid casiiza oo qaalib ahoon la loodin karaynin wey mid xakiim ahoo falsubano shay walba meeshiisa dhiga weeye midda kale walaalayaal waxa uu islaamku ka yeelay washiijada ama raabidada ay dadku ku kulmayaan diintana isku xidhaysaa waxa uu ka yeelay caqiidada oo ah rumaynta alle iyo rasuulkiisa la rumaynayo caqiidada ayuu ka dhigay shayga keliya isku xidhaya ka dhaxaynaya kama yeelin diinta islaamka markaynu ka hadlayno waxa dadka isku xidhaya kamuu yeelin mid dhiig mid nasab iyo qolo mid dhul mid wadan mid qolo mid qabiilo mid midab mid luqo mid jinsi mid shaqo iyo mid dabaqa iyo qoladaasaa isku leefala intaaba ilaahay kama dhigin waxa isku xidhaya ee keliya wuxuu ka dhigay alcaqiida yacni diinta rumaynta alle iyo rasuulkiisa la rumaynayo ayuu ka dhigay isku xidhada kale ee dadka isku xidhaa marar waa la arkaa waana goodaa bal hadde waxaynu eegaynaa nebiyullaahi nuux oo inankiisii ka weecday oo ilaahay u baryay ilaahay muxuu ku yidhi innahu laysa min ahli nuuxow ehelkaaga ka mid maaha baa ilaahay yidhi hadda waa ibnuhu min sulbi waa inankiisii uu dhalay ayaa markuu caqiidadii kaga weecday ilahay muxuu leeyahy innahu laysa min ahlik innahu camalun hayru saalix wuxuu sameeyey waxaan wanaagsanayn caqiidadii iyo diintii buu kaaga weecday marka hay weydiin waxaanad aqoon u lahayn baa ilaahay leeyahay inankaagii maaha baa ilaahay leeyahay waxaa kale walaalayaal oo uu dooriyey nebigu masalkii ay lahaayeen carabtu ee aynu soo tilmaanay ee ahaa unsur akhaaka daaliman ow madluuman ayagu ay yidhahdeen walaalkaa iyo ninka isku qolada jiin u hiili hadduu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahayba mar walba waa inaad garab taagnaataa nebigu sidaa lafdeedu u isticmaalay wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa iyo ninkaa isku qolada tihiin iyo qofkaa xigtada tihiin u hiili hadduu gar daran yahay haddii laga gar daran yahay dee asxaabta tii hore ayaa maskaxdooda kasii guuxaysoo yaqaaneen waxaa la ya rasuula allah waanu garannay bal marka laga gardaran yahay dee ciddii ka gardaran waanu ka dhicin hadduu isaga lafdiisa gardaran yahay siaanu ugu hilinaa muxuu yidhi nebi maxamed sala allahu alayh wasalam tamnacuhu aw taxjuzuhu can idulmi wa ina dalika nasru qofgan dulmiga samaynaya dulmiga ayaad ka qabanaysaa ad u diidaysaa gargaarkiisu waa kaawi inaad tira waar joog jooji gardarrada inaad tira fadhiiso inaad tira ka fadhiiso ummadda ha dulmina ha ku gardaroonine gargaarkiisu waa kaa qoladii horena maxay ahayd hadduu gardaran yahay burka la barbar qaado haddii laga gardaran yahayna burka qa labada jeeraba burka qaado iminka hadduu gardaran yahayna waad ka dhicinaysaa oo isagii baad burka u qaadanaysaa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay waxaad odhanaysaa war ka daaya dulmiga iyo gardarrada ha u geysanine mafhuumkaana sidaas ayuu u dooriyey waxa kale oo walaalayaal jirtaa axaadiisa nebigu waxay diiday casabiyadda iyo qabyaaladda ashkaasha iyo noocyaday leedahay oo dhan suurooyinka ay leedahay oo dhan hadday tahay mid qabiil loo casabiyeynayo hadday tahay mid jinsi hadday tahay mid dhulba bal aan soo qaadan xadiid uu soo saarayaan imaamu bukhaari iyo muslim jaabir ibnu cabdillaahi laga warinaya radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay waxaanu ku jirnay duulnimaad kunaa fii khazaatin duulnimaad baanu ku jirnay nin muhaajiriinta ka mida ayaa nin ansaarta ka mida dhirbaaxay oo gacantiisa ayuu halkaa barida kaga dhuftay nin muhaajiriinta ka mida nin ansaarta ka mida gacantiisii ku dhuftay oo halkaa barida kaga dhuftay ansaarigii baa wuxuu idhi yaa lalansaar tolla yaa ansaaray buuli ninkii muhaajiriga ahaana wuxuu idhi yaa lalmuhaajiriin tolla yaa muhaajiriine hadda may ahayn qolo muhaajiriinta iyo ansaartaasi dadkii markaa loo soo dee madiine lowgiba dadkii soo hijrooday oo cid walbana bay haayeen haddana mid waliba wuxuu ihi tollaa yaa ansaaray kii kale wuxuu ihi tollaa yaa muhaajiriine nebigiibaa tollaayadaa maqlay nebigiibaa wuxuu ihi maa baalu dacwa aljaahiliyati waar waa maxay baaqii jaahiliyadda ayaan maqlayaaye waa maxay tollaa iyo jaahiliyaddaan maqlayaa buu yihi nebigu sala allahu alay wasalam waxaa len yaa rasuula allah nin muhaajiriinta ka mida nin ansaarta ka mida dee wax ku dhuftay oo sidaas ayay ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qowlada caanka ah dacuuha fa inahaa mumtina waar ka tega buu yidhi baaqa noocaasa iyo tollaayaydaa ka tega waa qarmuun waa wax ka baxaya buu nebigu yidhi aada u xun buu yidhi uraysa ee ka tega baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi dacuuha fa inahaa mumtina mumtina way uraysaa ee ka tega baa nebigu sala allahu alay slam yidhi haddii iminka bakti meelahaa la dhigo qarmuunkaasi yacni gees walba wuu faafaa baaqaa iyo noocaasina sidaasoo kale weeyaan isaguna sidaasaa nebigu sala allahu alay slam uu ku tilmaamay xadiid kale oo uu soo saaraya abu daa-uud wuxuu yidhi nebigu laysa mina man dacaa ilaa casabiya walaysa mina man qaatala calaa casabiya walaysa mina man maata calaa casabiya naga mid ma aha qofka ugu yeedha dadka qabyaalada ee tollaay ka soo kaca yidhahdaan naga mid ma aha qofka ku dagaalama casabiyada iyo qabyaalada naga mid ma aha qofka casabiyada iyo qabyaalada isagoo ku dagaalamaya lagu dilaa hadda u fiirso casabiyada iyo qabyaalada iyo tollaayey iyo inaga dhiciyo reer hebel iyo ka soo kacay qofka dadka ugu yeedhaa naga mid maaha baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi sunahayga dariiqadayadii ma hayo culamada qaar baa ku tiriya kabaa'ira dunuub mar haddii laysa mina iyo loo isticmaalo tabaru iyo inay dembiyaalka waaweyn ka mid tahay qofka casabiyad ugu yeedha dadka iyo qabyaalad naga mid maaha qofka ku dagaalamaa naga mid maaha qofka ku dhintaa naga mid maaha baa rasuulku sala allahu alay waslam yidhi xadiid kale oo imaamu muslim uu soo saarayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man kharaja min alطaaca wa faraqa aljamaaca famaata maata miitatan jaahiliya waman qaatala taxta raayatin cummiya yaqdibu licasabiya aw yaqdibu licasaba aw yadcu ilaa casaba aw yansuru casaba faqutila faqitlatun jaahiliya nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi qofka ka baxaa daacadii iyo hoggaansankii ninkii talada muslimiinta u hayey jamaacadoodii iyo kooxdoodiina faaruqa ka taga sidaana ku dhintaa wuxuu dhimanayaa jaahiliy dhimasho jaahiliyada buu dhimanaya calaa kayr lislaam buu ku dhimanaya qofka ka dagaalama raayo iyo calan indhala hoosteed calan indhala la lubayo un meel alla meel u jeedo iyo jid alla jid uu ku gelinayaa aanay jirin qofka ka hoos dagaalama oo u cadhaysan qolo ilaa meel alla meel uu ku gelinaya ma jiro qabyaaladda calankaa qabyaaladda loo tegay waa waa wada dhuxuleed waa taayir dhuxuleed haddaad imika wadda dhuxul la raacdo way kugu soo afgahaysaan se waddada kale ma furna way kugu soo afgahaysaan xudhug bay ku gelinaysaa markaad dhunto markaa raayada iyo calanka qabyaalad loo taagay waxaa ka xaasilahun inaad dhimato inaad dhaawacanto dabeetana cidlo lagaaga dhaqaaqo markaa qofka ka dagaalama raayo iyo calan indhala oon meel alla meel u jeedaa jirin ee u cadhaysan qolo ama qolo ay ugu yeedhaya ama u hirinayo qolo ee dhintee la dilaa kitle iyo dil jaahiliya buu dhintay baa rasuulku sala allahu alay wa slam kaasina yidhi isna iyo dhimasho jaahiliya ayuu kaasina dhintay camyaduna waa arrinkaa markaa meel alla meel uu jeedo aan la garanaynin waxa kale walaalayaal oo islaamku buriyey waxba kama jiraana ka soo qaaday isugu faanka la isugu faano aabbayaasha iyo awowyadayaa sidaa ahaan jiray xadiid uu soo saarayo imaamu tirmidi wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam layantayana aqwaaman yaftakiruuna biaabaa'ihim way ka joogsan oo way ka joogsan qolooyin ku faanaya aabbayaashoodii dhintay nebigu wuxuu ihi waa dhuxulaha jahanamo ayay ka mid yihiine way ka joogsan faanka aabbayaashooday ku faanayaan amaa waxay noqon doonaan hadday faankaa joojin waayaan aabbayaashoodii dhintay ay ku faanayaan waxay noqon doonaan ilaahay agtiisa kuwa kaga liita xarwalwaad aabka xarwalwaalka la yidhaahdo ayay ilaah agtiisa kaga liidan doonaan xarwalwaalkaasaa nebigu sifeeyey oo wuxuu yidhi waa bahalkaa saxarada ku riixaya sankiisa bahalkaa shaqadiisuba tahay inuu markaa saxarada intuu xantoobo yar goosto dabeetana sanka uu ku riixo sidaasoo kale ayay ilaahay bahalkaa qarmuunkana ku nool udgoonkana ku dhimanaya kaasay ilahay agtiisa kaga fududaan doonaan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi nebigu in allaha qad adhaba isagoo sii dhammaystiraya in allaha qad adhaba cankum cubayata aljaahiliya ilaahay waa idinka tegsiiyey isla weynidii jaahiliyadda ilaahay waa idinka tegsiiyey mar hadduu taa tegsiiyey dadkii nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi waa laba qayboodun mar haddii jaahiliyaddii ilaahay iyo isla weynideedii uu idinka tegsiiyey dadku waa labown mu'minun taqiyun wa faajirun shaqiy waa qof mu'minahoo ilaahay rumeeyey oo ilaahay ka cabsanaya iyo qof faajira oo shaqi ah oo hoogay ahlu naara labadaasun weeye mid saddexaad ma jiro isla weynidii qabyaaladii waxa la yaali wuxuu ilaahay waa jiro waa tegsiiyey waa muuminkaa taqiga ilaahay ka cabsanaya iyo faajirkaa shaqigaa waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi dadku dhammaantood waa banu aadam waadam waa muuminkaa taqiga ilaahay ka cabsanaya iyo faajirkaa shaqigaa waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi dadku dhammaantood waa banu aadam wa aadamu khuliqa min turaab nebi aadamna ilaahay camuud buu ka abuuray dadka oo dhammi waa ilmo nebi aadam aadamna camuud baa laga abuuray yacni halkaa wax lagu kala sarrayn karo ma jirto halkaasaa laga wada yimi ee waxa lagu kala sarraynayaa waa iimaanka iyo taqwada waxaa la arkaa dagaallada qoloqolooyinka loo dagaalamayo inay qola ismujaahid garayso a wax dhaca qola inay ismujaahid garayso tidhaahdo innaga qoladaa reer hebel bayna soo doonatayoo inagu beradeenni baynu fadhinaayo inagu qoladaa haddii ay inoogu shubaan inagu shahiidiin baynuna inagu waa wax dhaca nebi maxamed baa la weydiiyey sala allahu alay slam taa waxaa ihi ya rasuula allah xadiis bukhaari baa warinaya nin baa wuxuu dagaalamayaa xamiya iyo santaag iyo kiire ayuu u dagaalamayaa mid wuxuu u dagaalamayaa waa geesi ha lagu idhaahdo mid susnimuu u dagaalamayaa ayu daalika fii sabiili illah keebaa ilaahay jidhkiisa ku sugan ayaa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi nebigu kaa iyo kaa iyo ka xaggaaba umu weecanine jawaamic alkelim waxa la yidhahbaa ilaahay siiyey wuxuu ihi man qaatala litakuna kalimat llahi hiy alculya fahuwa fii sabiili illah qofka u dagaalamaa ilaahay kelimadiisu iyo diintiisu ha noqoto tu sarraysaa kaasunbaa fahuwa fii sabiili illah ilahay jidgiisa kaasaa ku sugan kaasaa mujaahida kaasaa hadduu dhinto shahiid noqonaya haddaba waatee qabiilada u dagaalamaysa litakuna kalimat llahi hiy alculya ee qolo kale ay dirirayaan waxba kama jiraan weeye waxaa u yaalla qabaa'ilka dagaalamayeen waxaan sakaara ka biirsanin isku laynaya waxa u yaallaa waxa weeye ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labada muslim markay kulmaan iyagoo seefahoodii wata seefaha waxaa looga cabiraya beriga horaa waxaa lagu dagaalamaya labadooda kalaashkof iyagoo haysta ama labadooda baasuuka iyagoo haysta ama labadii suuga iyagoo haysta kulma faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar kan wax dilaya kala dilaaba o ahlu naar baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi oo bal kan wax dilay garanay bay ilahay rasuul alla we kan la dilay lafdiisa loogu shubay maxay isagana dembigiisii noqday inahu kaana xariisan calaa qatli saacibi wuxuu uhi wuxuu ahaa isaga lafdiisu teella ma dhigana waa lagaga horreeyuune isba kaga soo goobuu lahaa buui saa daraaddeed bay labadoodiba isku si u noqdeen marka cid qabaa'ilkaayo waxaa dagaalamaya waxaa liyaaliyo waxay isku hayaan aanay jirin qolo markaa shahiid noqonaysa iyo qolo markaa mujaahidiin noqonaysaa toona ma jirto dagaalla meelahan dolalkeena ka dhacay baa waxaa la yidhi mid wadaadoo been leexday ayaa la yidhi ka waran sheekhu qatlaan bas qatlaanaa fi ljanna kuweenu jannada gelay waqatlaahum baa la yidhi kuwooda ka warran waqatlaahum fii mooyi buud kuwoodu meelaan la meela geli war uma hayna buud haddaanu kuwaana naarta waa u sahlanaaba waqatlaahum fii mooyi buud meelay gelayaan anugu war uma haya buui kuwaasi lakin anu kuweenu baan hubaayo de waa layna soo doontay buud wax alla hadda wax la kala riixanayo xataa kuwaa soo duulaya haddii loo baneeyo meesha looga baxo wax alliyaaliyo waxay helayaan ma jiriyo meel ay qabanayaan toona hadday dagaalamaana birta iska saana meel ay kala qabanayaan ma jirto waxa kale walaalayaal waxaan la yidhaahdo qabyaaladdu waa arrin aada iyo laxaad u xun fitanuuljaahiliyay ka mid tahay way midabaysaa waxay degtaa dadkeeda marka dabeetana ay xumadaasi qabato wax xaq la yidhaha ma arkaan shayga baatilkaabaa xaq u noqday daafacaan hadda maca daalika iyagoo isu haystaa inay wanaag samaynayaan ayuunbaa baatilkina xaq u noqdaa xaqiina gebigiisaba way laabaan nebi maxamed baa tacbiir la yaab la taana inooga bixiyey xadiidu tirmidi abu daawud ay soo saarayaan cabdillaahi ibni mascuud laga warinayo wuxuu nabigu sala allahu alay slam man nasra qowmuhu calaa kayri alxaq qofka tolkii ugu hiliyo xaq darro iyo waxaan xaq ahayn wuxuu ka dhigan yahay baa nebigu yidhi awr ceel ku dhacay oo dabeedna taladiisii ay noqotay ilan ka soo bixi kari maaye inuu dabada u dhaqdhaqaajiyo dabada un inuu lululo isiraada ka soo baxa waxa ku haray noqo yacni qofkaasi sidaasoo kale ayuu qoomkiisa iyo tolkii kaa xaqdarrada ugu hiiliyey sida uu awrkaasi u halaagsamay buu isaguna u halaagsamaya maca daalika isagoo isle hadda waxbaad wanaajisay waa fitanka ay qabyaaladu leedahay waayo yacni iblays baa qurxinayoo dabada ka wadoo daaci ku ah marka ay walaalayaal qabyaaladii sidaa ku noqotay adduunyadii bal aakhirana siday ku noqonaysaa ilaahay baa ka jawaabay wuxu uhi faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasa'aluun ilahay wuxu uhi suurta haddii la afuufo suurta haddii la afuufo dadka la soo saaro falaa ansaaba baynahum maalintaa wax isu nasal sheegashaa iyo anaa reer hebele iyo reer hebel halkay safka ka galeen iyo halkay joogaan iyo caaqilkii meeyi iyo suldaankii meeyi midnaba ma jirta baa nebigu sala allahu alay slam yidhi ey ayaa ilahay yidhi walaa yatasaa'aluun ilahay wuxuhi isna weydiin maaya isna weydiin maaya bal muxuu tilmaamay ilaahay yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih kuwii cid isugu dhowaa ayaa maalintaa kala firdhanaya qof waliba haddii lagu furto yacni ka ugu xiga waa ogolaan lahaa nebi moxamedna sala allahu alayhi wasalam muxuu yidhi waman bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu dibdhigo camalkiisu la gaabta reer hebel baan ahaa hormarin mayso maalintaa camalun baa wax taray waman bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu hormarin maayo sidaasay walaalayaal ahayd qabyaaladdu islaamka ka hor sidaasaa islaamku ula dagaalamay u dhalaaliye u meesha uga saaray waxaynu wax yar ka gelaynaa iyadana bal raadadka xunxun ee ay bulshadeennan iyo ummaddeennan ku leedahay waxaa ka mid a alwalaa walbara alwalaa walbara cala asaasi alqabiila in welihii iyo berihii labadaba lagu saleeyo asaaska qabiilada maxaynu soo tilmaannay islaamku inaanu aqoonin wale aan caqiidadiisa ahayn wale iyo xidhiidh ay dadku ku xidhiidhaan oo aan ahayn caqiidadiisa iyo rumaynta raabido iyo isku xidh aan ahayn ka raabidada iyo isku xidhka islaamka walaalnimada islaamka aan ahayn islaamku ma yaqaano fawaasil iyo wax kala sooca dadka oo aan ahayn iimaan iyo gaalnimo ma jirto markaynu islaamka ka hadlayna wey walaha iyo shayga isku xidhaya dadka mu'miniinta muslimiinta waa caqiidada waxa kale isku sii xidhaya waa walaaltinimada ay ku walaaloobeen iimaanka iyo islaamnimada wax fawaasila ama wax u dhaxeeya oo kala soocaya ilan waa tirsa meel baa laga wada yimi shayga keliya kala soocaya laba xero kala gelinaya waa aliimaanu waalkufr waa iimaanka iyo gaalnimada gaalka islaamnimada ka hor jeeda cadow buu yahay qofka muslimkaa walow qabiiladaada ha ka tirsanaado walow aabbaha ha ahaado walow inankaaga ha ahaado walow inadeerkaa ha ahaado caqiidada islaamku waa taa markaa intaa laga bedelo oo welihii iyo berihiiba ciddii la xigtada iyo gacalka ku noqonaysa ay noqoto qolada macad iyo shisheeyin ou noqdo qolada kale waa raadadka xunay inagu leedahay qabyaaladu ka la xidhiidhinaya walaa laga dhiganaya kaa isku qolada ji inuu yahay ka la colaadinaya gaashaanka loo daruurayaare ka qolada kale un inuu yahay waa raadadka xunxunay inagu leedahay qabyaaladu maxaa ka sii hoos baxayaa oo iminka innaga inagu cusub waxa inagu cusub dadka manaasibta doonaya ee meel isu soo sharaxaya in lagu doorto isku reer hebel baana walow kaana min afjari cibaadi illaah dadka ilaahay ka ugu xun bay ugu faajirta ma xataa hadduu yahay waxaa la isku reer hebel baanu ninkaa inaga tiiriya qolada reer hebel ba keena hoos soo baxa inaga tiiriya baa la leeyahy hadda waa min afjari cibaadi illaah irbadunkuu gelin maayo waxa ilaahay iyo rasuulkiisa naceen mooy wax kalena ka shaqayn maayo haddana waxaa leeyahay isku reer hebel baynu inaga tiiriya ayaa la leeyahay oo lagu dooranaya maxay ahayd diinta in wax lagu doorto laba arrimood baa lagu doortaa labada arrimood waxa weeye waa ammaano iyo aqoon ammaano iyo aqoon inuu qofkan xilkan aada u dooranaysa aqoonu leeyahay inuu ammaano leeyahay diin leeyahay xilkaa uu ka soo baxayo ilaalinayanu liqliqayin hantida ummadda inaguna hadda waabaynu rogno waxaynu leenahay ko yani kaasa wax iska dhicinaye kani waa iska miskiin oo isaga waxba madcunayo maahe kaasa aad oo liqliqaya kuwaasi kaa inoo doorta baa laleeyi yani waxa lagu dooraya waa cala asaas alqabiila waxaa kamid a in mas-uulkii ama kii xil loo dhiibay la iska raaco la iska dabagalo hadduu yidhaahdo yuhuud baynu la walaadhaho yuhuud baynu u tegayna haddii la yidhaahdo la arki maya waa la ninkaa isku reer hebel baynu nahayo isagu ninkaas baynu la soconaa la difaacuna la waa hebel in laygi waxa la xusamaynayo waa mase raadadka xunay qabyaalada inagu leedahay waxaa ka mida walaalayaal raadadka xunxun ee qabyaaladdu ay nagu leedahay ee aadka u xun waxaa la yidhahdaa aanada aanada aanay maxaa tahay waxa weeya qatlu kayri alqaatil qof baa qof dilay qofkiiba la doonan maaye waxaa la leeyahay sow reer hebel maahayn reer hebelka ka dhaqaaqaya inoo eega uma qalmo kan dilay inaga daaya waxba kaasi yahayna dabagelinine reerka ayaa u qalmo baa la leeyahay markaasaa waxaa laga dilayaa qoladii kale nin beri ah oo laga yaabo inuu qof wanaagsan yahay oon wax aliyaaliyo wuxuu galay jirin ayaa la dilaya bal hadda aan eegna aayad qur'aana oo ilaahay uu kaga hadlaya arrinkaa ilaahay wuxu uhi waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura la dilo isagoo madluum ahoo laga gerdaran yahay xaqdarro qofka lagu dila baa ilaahay faqad jacalnaa liwaliyihi waxaanu yeelnay qofkii xigtadiisa ahaa ee dhiiggiisa lahaa baa ilahay yidhi suldaanan awood baanu yeelnay baa ilahay yidhi mar haddii suldadaa iyo awooddaa loo yeelay isagiina maxaa laga reebay falaa yusrif fi lqatli innahu kaana mansuura isaguna yuu ku xadgudbin baa ilaahay yidhi dilka isna yuu ku xadgudbin waa loo hiiliye baa ilaahay yidhi waxa isweydiin leh suldaankan iyo awoodan loo yeelay muxuu yahay qofkan qofkiisa camdiga loo dilay waxa weeye in qofkii wax dilay loo soo gacan geliyo hadduu toobad keenayo isagiisa soo dhiibo haddii kale lasoo qabto oo gacanta loo soo geliyo saddex arrimood buu markaa door u yeelanayaa xaq buu leeyahy inuu qisaas kuu dilo xaq buu leeyahay inuu ihaa magbaganaysi mag halaysiiyo xaq buu leeyahy inu ihaa waan iskaba kaa saamaxayba hortuu suldada iyo awoodda ilaahay u yeelay waa in gacanta loo soo geliyo maxaana ilaahay u dilay falaa yusrif fi lqatl israafka loo diidayna muxuu yahay israafka waxay ku tilmaameen culamadu saddex arrimood inuu yahay mid ka mida inuu yahay saddex arrimood buu noqon karaa an yaqtula kayra alqaatil qofkii laga dilay qofkii wax ka dilay mid aan ahayn inu doonto oo la yidhaahdo inaga daaya kanoo yacni kaasaa u dhigma ninkeennii kaa inoo beegsado kaa inoo dila waa israaf filqatli loo diiday waayo qof beri ah oo la dilo dembi cid kala geysatay loo dilaa waxay noqonaysaa israaf bal hadda u fiirso nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiis ay soo saarayaan abu daawud iyo nasai nin abuurimta la yidhaahdo ayaa wuxu uhi nebiga ayaanu tegey anigoo inan yar wataa muxuu ahaa buuri kani nebiga wuxuu ku yihi waa inankaygii nebigu wuxuu uhi amaa inahu laa yajnii calayka walaa tajnii calayhi inankan adigu soo ma dhalin yacnii laguu qaban maayo waxa uu geysto isagana waxaad geysato loo qaban maayo baa nebigu sala allahu alay slam yidhi bimacnaa jinaayo waxa weeye waa dembiga ama wuxuu qofku sameeye ee cuquubo keena ama qisaas keena macnaha waxa weeye qofka loo qaban maayo jinaaye ay cid kala geysatay qofna jinaaye iyo waxyaro cid kala geysta loo qabsan maayo ama ha isu dhawaadaan ama ha kala fogaadaan xataa aabbihii iyo inankii baan laisu qabanaynin inankii iyo aabihii baan laisu qabanaynin taaniga qofka waxyeelada geystay keligii un baa la raadsanayaa jinaayadiisa loo raadsanaya cid kale jinaayadiisa loo raadsan maayo ilahay baa yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukhraa nafina naf gala dembigeeda xambaari mayso ayaa ilaahay yidhi aanada noocaasa oo la yidhaahdo ninkii wax dilayay isu xigaan waxay ahayd caado jaahiliya oo xilligaa islaamka ka hor jirtay oo islaamkuna uu buriyey oo atabaciyat lfardiya wax la yidhaahdo ayuu ka dhaadhiciyo qof waliba wuxuu geystay isaga in loo raaco qof waliba wuxuu geystay isaga in loo raaco qofka qof aan waxba u geysanin dilaa keliya sababtuu dilayasay ninkii wixiga dilay bay isxigaan waxaa ku soo arooraya waciidkii dilka qofka muslima ku soo arooray oo dhan waman yaqtul mu'minan mutacamidan ilahay wuxu uhi qofka dila qof mu'mina isagoo u camdinaya fajazaauhu jahannam abaalmarintiisu waa jahanama khaalidan fiiha waa ku waaraya ilaahay waa u cadhooday ilaahay waa lacnaday cadaabna ilahay waa u diyaariyey cadaab aliimana ilaahay waa u diyaariyey ilan qofkani waa beriyo waxaa la yaaliya waxa keliya lagu dilaya qofkaasay isku qolo yihiin qofkaasay wada dhasheen keligun baa lagu dilaya wax alla wax kala u geystay ma jiro waana ta camdigaa weeye ayadaa ta gefka ah mar hadduu dilku gef u dhaco caaqilada iyo tolkaa bixiya wixii saddex meelood oo meel ka badan diyada tolkaa bixiyo iyada adilo kale ay leedahay laakiin taynu ka hadlayna waa jinaayada camdigaa waxaa kaloo ka mida israafka loo diiday inuu yidhaahdo kii laga dilay labaanu dilay iyo saddex annaga ninka iyagu mid quba uma dhigmaynin hebel buu ahaayo nin lagu jabay buu ahaayo annagu laba iyo saddex haddaanu reer hebel nahay waxaan ninka iyagaa laba ama saddex aynu u dili mayno taasina waa waxay carabi samayn jirto islaamku meesha ka saaray ta saddexaad ayana loo diiday israaf ilqatl noqonaysaa waxa weeye inaad qofkii un disho laakiin layidhaha waan googoynayaa si kaleba ku carab bixi maaye wasl wasad iyo qurub qurub baan ugoosanaya gacanta laysugay taasina waa midaan lagu ogolayn wey wuxuu qofku ku dilay baa lagu dilaya waidaa qataltum faaxsinu lqitla nebigu wuxuuhi markaa wax dilaysaan dilka wanaajiya baa nebigu sala allahu alay slam yidhi saddexdaa arrimood ayaa loo diiday mar haddii qofkiisii dulmi loo dilay qofkiibaa gacanta loo soo gelinayaayo awood buu haystaaye yaanu isagu xadgudbin oo cidaan waxba ka dilinna dilin qofkiisii laba iyo saddex yuu u dilin yaanu markaa qurbin oonu googoynina laakiin waxyaalaha aanada sababa mararka qaarkood inkastoonay marnaba mubarir u noqonaynin waxyaalaha sababa ee lagama maarmaanka inaynu iska ilaadno waxaa ka mid a dee qofkani dembi buu galay uu geystay waxayd in lasoo qabto waxaynu mas-uuliyad inaga wada saarantahay oo watacaawanu cala albiri wataqwaadi in wanaaggii laysugu kaalmaynayo kamida in qofkii lasoo qabto oo la keeno laakiin in lala baxsado maalintaa fiise loo diyaariyo tuuggii halkan iska joogay in la yidhaha reer hebel u gacan gelin mayne halkaa mariyo oo fiise u diyaariyo oo lacagi loo diro yani waa dembi aada u foolxun waa na tii laynoo diiday ee xumaanta isugu hilinteediiya waana ta sababaysa aanadu inay timaaddo markaa marka la ogaado ninkii wacdila in laysku gudbay oo la fakiyo la qariyo lala dhuuntoo fiise loo diyaariyo waa ta keenaysa sababaysa markaa inuu kana shaydaan xurbiyo oo yidhaahdo koleskaasudee kaa dil inuu yidhaahdo taana waa in la iska ilaaliya waxaa kaloo walaalayaal muuqaalada qabyaalada ka mid ahoo arrinkan un xidhiir laleh bil baa dhacay qof baa la dilay in la yidhaahdo la aasi maayo kii kaloo lasoo qabtoo lugta loogu xidho mooyaane oo halkaa lagu fuuriyo waxay ka mid tahay raadadka xunxun ay qabyaaladu inagu leedahay bal aan eegna hadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu arrinkaa ka yidhi xadiis uu soo saaray imaamu tirmidi dalxata bnu lbaraa ninkii la odhan jiray saxaabiga ayaa xanuunsaday nebi maxamed baa u yimi isagoo soo booqanaya nebigu sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi dadkii ag joogay waarniyo waxaan u arkaa ninkii dalxa la odhan jiray inuu sakaraatulmawtkii hayo mawtkii waa ku soo dariyey isoo ogeysiiye bu uhi ninkaasi marka u dhinto wacajiluu bihi waxaanu yidhi dedejiya aaskiisa iyo tabaabulshayntiisana dedejiya oo waayo fa innahu laa yanbagii lijiifati muslimin an tuxbasa bayna dhahraani ahlihi wuxuu nabigu sala allahu alay slam yidhi waar dedejiya oo dhaksa u aasa anigana isoo ogeysiiya ma habboona ma wanaagsana baa nebigu yidhi bakti qof muslima in lagu hayo ehelkiisa dhexdiisii in lagu hayaa ma habboone bal hadda eeg qofkii hebel ahaa ee magac lahaa nebigu hebel ma odhan wuxu uhi jiifatun si qof usee baktigii qofkani wuu dhintay muxuu xaq u yeeshay in la maydho in la kanfo in lagu tukado isla markaana si deg dega loo aaso bal xataa inta la siiso ayaa la yidhi la degdega sanay inagu taayarkaa inuu luudina maahe nebigu wuxu uhi la degdega hadday wanaagsan tahayna khayr baa u hormarinaysaan hadday xun tahayna shar baa iska dhigaysaane la degdega buu yidhi yani waxay culimmadu tilmaamaan waxyaalaha loo dibdhigi karo inuu meertale qofku fajaa u dhinto oo la hubinayo bal hadda inuu dhinta iyo in kaloo laga shakisan yahay iyo masalan salaad oo kale hadduu masalan barqo dhinto oo la yidhaahdo waar aan duhurka la sugna masaajidka ha lagaga tukadoo jamacu haw farabatee taana waa loo dibdhigi karaa laakiin wax kale oo qofka muslimkaah ee dhintay halkaa loogu sii hayaa ma jirto idan waxay noqonaysaa tacaddi iyo xadgudub xaqii qofkan dhintay uu lahaa meel lagaga dhacayo markii hore mid baa dilay oo xaq darro u dilo o meel kaga dhacay iminkana haddana kuwii ehelka u ahaa ayaa haddana mar labaad baktigiisii meelka ka dhacay idan markaa wax isku xidhan maaha wax la isku too jargareeyana maaha qofka marka la dilo waxaa laga maarmaana in si degdeg iyo dhakso ah loo dilo ee loo aaso waxaa ka mid a walaalayaal asarta iyo raadadka xunxun ee ay qabyaaladdu inagu leedahay inay qolo waliba sheegato qabiilo waliba dhulka qayb ka mid a dhulka ilaahay ee waasica ee ana alarda lilaah dhulka ilaahay inuu leeyahay la tilmaamay inay qolo waliba meel sheegato inay u diiddo qolyaha kale inay meeshaa daaqaan tuulooyinka yaryaray ka samaysaan in lala dego iyo in baraagan laga qoto midno in badan baynu maqalay meelo boqolaan ku kala dhinteen oo maxay isku dilayaan qolaasii berkada aan ka qodano dhulkaa ilaahay may annagaa reer hebel oo looa usoo dhawaan maysa war tuulada inaan isla degna may berkeed meel laga qodanayo dhulkaa ilaahay ka mid a oo aan cidi lahayn degid markaa halkaa yare laga hugmayo ee tuulada la degay aanaa la soo dego ayaa waxaa ku dhimanaya oo la isugu dilaya intaasoo qof waa raadadka xunxun ay qabyaaladdu inagu leedahay maxay keentay markaa markii sidaa dhulkii loo kala sheegtay ee qolo waliba meel yar oodatay inay qolo waliba haddana gaar isu sii qabsato waxaa dhece inay markaa inagu bateen kumanaan tuule oo wax alle wax qiimoy leeyihiin aanay jirin oo aan tacmiir lahayn oo mid waliba afar dergood ama shan dergadood ay ka taagan yihiin oo dhulkiina inaga baabiso o inaga qaribtay oo mid qurhinaca mirmi weyday haddiise la ysugu wada iman lahaayo mid la wada degi lahaayoo dadku dhulka ilaahay wada daaqi lahaan meel kasta la wada degi lahaa yacni magaalo weyn baa ka socdaa dhulka inta kalena wayna badbaadi lahayd maxaa ka mid a in lagu xidid waayey xidid iyo tolki inay isdhex galeen dee ummaddii isdhex galaysa ee socotay ayaa kala guursanaysa oo xididaysa oo ummadda isku xidmayse marka qolo waliba tuulo yar oodato ay jiraa suti gaashaan dee waa in mid waliba in adeertii markaa u guursadaa halkaana mafsado weyn baa ka soo baxdayoo nin baa wixii sheegay wuxu waa nin tuulayaro halkaasaanu degannahay oo dhibta naga haysata dee reerihii dadkii guuraya dadkii soconaya markii la waay nin baa afar ama shan habloodu dhalay baa dee afar marir meelaan taagan ayaa ka wada guursaday dabeetana wuxuu ku leeyahay mees ba halkaa jaadka ere lagu jiray markaanu xagga iska soo taagno ba odagina xaggaa iska soo taagaya si alla si aanu kala yeelno dabeetana waa garan weynay bu yani way ku xidid weyday markaa markay isku halkaa isku oodatay yacni dhulkiina waa kaasoo weynaga baaba tuulooyin aan macno lahayn baynu ka dhignay haddaynu laakiin sida ilaahay ku tagay dhulka udayno cid waliba halkay doonta ay degilo cid waliba halkay doonta ay daaqi lahayn waxaasi ma yimaadeen magaalooyinkiiba xataa ka darane aynu haddana sii kala qayb qaybinayoo qolo waliba meel bay ka soo jeesatay oo halkaa mooyaane meel kale isku hadlayn mayo waana qolofo haddana halkaa lafdeeda istaagi mayse ilaa ay socoto nin iyo labadiisa bood meel ay istaagaysaa ma jirto waxyaalahaasina walaalayaal waxay ka mid yihiin waxyaalaha raadadka xunxun ee ay inagu leedahay wax maanica ama dhibaato ay kuma jiraan yacni qabyaaladda haddii khayr loo adeegsado iyo dacwadda iyo baaqa ilaahay xaggiisa loogu baaqayo ila nebi maxamed ba waxaa la dhahay waa andir cashiirataka alaqrabiin yacni udig baa lahaa qoladaada kuu dhow inuu qofku qoladiisa u digo oo diinta ugu baaqo ma xuma inuu ugu hiiliyo xaq iyo wanaag ay wadaan lama odhanayo waa qabyaalad nin diinta aada u fahamsan oo gabayaya ayaa qoladiisii iyo waxaa dagaalamay niman gaalo ah markaasuu u hiiliyey dabeetana markaasaa layidhi wuu qabyaaladay wuxu uhi xaq baa lagu gargaaraa tolke xumuhun baa reeban buuri xaq baa lagu gargaaraa tolke xumuhun baa reeban buuri war xaq waa loogu gargaari karaa buuri qolada laakiin xuma inaad igu gargaarto ayaa reeban walaalayaal haddaynu doonayno inaynu ka dawowno qabyaalad maxaynu kaga dawoobaynaa waxaynu kaga dawoobaynaa wixii ay kaga dawoobeen awsiya khasraj qolada ansaare awsiya khasraj loola jiray boqol iyo labaatan sano ayay dagaalamayeen maxaa ilaha yidhi wactasimuu bixaal ya ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kuwa aliya nebi rumeeyow ilaahay ka cabsada cabsidiisa dhabtaa baa ilaahay yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun hana dhimanina idinkoo muslimiin ho ilaahay u hoggaansan mooyaane islaamnimada qabsada weeye qofku yacni wuxuu haysto ayuunbu ku dhintaa islaamnimada haysto ku dhinta ilahay wuxuuhi wactasimu bixabli illahi jamiica ilaahay xarigiisa qabsada kitaabkiisa qabsee diintiisa qabsada idinkoo idin walaa tafaraquu ha iskhilaafina baa ilaahay wadkuruu nicmat allahi calaykum waha xustaan nicmada ilaahay idinku nimceeyey id kuntum acdaa'an marka ahaydeen cadow ay isu ahaydeen faallafa bayna quluubikum qulubtiinni baa ilahay isu soo dhaweeyey islaamnimada wada qabsateen baa ilahay qulubtiinni isugu keenay fa asbaxtum binicmati ikhwaana nicmadiisa darteed waxaa ku noqoteen markaa kuwa walaalaa ilahay wuxuu leeyahy wakuntum calaa shafaa xufrati min annaar waxaa ideen kuwa ku sugan naar gebigeed ama qarkeed baa ku sugnaydeen faanqadakum minha ilaahay waa idinka koriyo waa idinka saaray kadalika yubayinu llahu lakum aayatii lacalakum tahtaduun sidaasaa ilahay aayadkiisa idinku caddaynaya taasaynu qabyaalad kaga badanya inaynu islaamnimada xagga ilahay qabsanno waxaynu kaga badbaadaynaa inaynu ilaalino walaaltinimada islaamka inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta unbaa walaalabaa ilaahay inuu qofku ogaado qofkana isku qoladii yidhi kan kaleba mar hadduu muslim yahay uu mu'min yahay u ilahay rumaysanyay inuu walaalkii yahay inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta ayaa walaalabaa ilaahay haddii markaa ay cedis qabatana ta in loo garsooro mooyaane in dhinaca laga qabtaa wax meesha yaalla ma aha waxaynu kaga badbaadaynaa inaynu u aqoonsanno dhulka ilaahay inuu leeyahay dhulka ilaahay inuu leeyahay oo aan dhulka qolo lagu mulkiyeynin oo aanay qolana meel iska lahayn dhulka la wada leeyahay insha allahu mushkiladda dhulka bal mar baynu si gaara uga hadli doonaa laakiin waa inaynu ogaanaa dhulkaa ilaahay inuu inaga wada dhaxeeyo isagoo sidiisaas baynu ka dhimanaynaa ama isagoo intaynu in yaroo dhoobaha aynu isaga ka soo saarnay aynu ka yar dul taagnay ayun baynu ka wax kale aynu u samaynayna ma jirto ama isagoo sidiisiya baynu ka dhimanaynaa ama inagoo wax yaroaynu isaga hadda meel kale kama inaan keenin waxaynu isaga un ka soo saarnay aynu ka yar buullay ayuun baynu ka dhimanaynaa ee wax alle waxaynu kala tegaynay iyo waxaynu ka qaadanaynaa midnaba ma jirto markaa waxaan walaalayaal ku celcelinaya waxa weeye nafdayda iyo nafdiina baan kula dardaarmaya waxa weeye qabyaaladdu waatayna rogtay aynu ka diga roganno oo islaamnimada aynu uga noqonno waxaynu isu nahay aan ogaano oo dadka muuminiin baynu noo ilaahay baynu rumaynay iimaanka aynu ku walaalano walaaltinimada islaamka aan ilaalino qabyaaladana inaynu isku aqoonsano keliya sidii ilaahay ugu talagalay aynu u isticmaalno sidii markaa in badanna waxaynu oga diyaabooankii tim cadde hayaa iyo tallay raganimaa kaga habsaanteen buud oo waxaa halkaa idin dhigan lahayn qan weydeen weligeedba waxaasun baynu ku soo jirnayo meel alliyaalay nin qabyaalad heesaynaya guulma haybsada buud mar hadduu qofku waxaan uu raranayuu wadaaba ay qabyaalad un tahay wax alliyaaliyo waa taa sidaynu markaa inaguna isugu jeednay reer hebel waa taa halkaynu marayno iyo meesha aynu maanta marayno waynu ognahay walaalayaal marka waxaan walaalaya nafdayda iyo nafdiina baan ku dardaaraya waxa weeye inaynu ilahay xaggiisa qabsanno inaynu walaaltinimada islaamka ilaalino sidaynu u dhannahay waxaan kaloon idinku baraarsinaya walaalayaal oo intaa muxaadada caawa kusoo goynaya sumcaha soo socda haddii ala yidhaha bal qabyaalada lafteedu baynu dhinac kale iska taagayna qabyaalada noocaasa ayaynu ummad kale oo inala mida ku dulmina ummad kale oo inala mida oo masaajka inagula jirta oo islaamnimada inala haysata oo reer nebi aadana ayaynu ku dulmino aynu nidhi waxaa la yidhahdaa reer caynkaasaa la yidhahdaayo sabbaa la yidhaahdaayo kanaa la yidhaahdaayo bal taa lafteeda waxay diintu ka qabtay siday tahay waa inoo jumcada dambe haddii ala yidhahdo wassalamu calaykum raxmatullahi barkatu